waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin
shirka maamul samaynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo muddo hakad ku jiray ayaa lagu wadaa inuu dib uga bilowdo magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe halkaasi oo bishii janaayo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya shirka uu ka furay laakiin beelihii ugu badnaa shirkaasi ayaa maalmo kadib isaga baxay iyagoona cabasho xoogani ka keenay nidaamka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalk soomaaliya ay u maamulaysay shirkaasi iyo in beelaha qaarkood ay ka biyodiideen oo ay yeesheen tirada beel ahaan laga siiyey ergada soo xulista waxaana beelaha shirka ka baxay ay u badnaayeen beelaha ka soo jeeda gobolka hiiraan dowladda federaalk soomaaliya ayaa waday dadaalo aad u xoog badan oo ay ku doonaysay in shirkaasi ay dib ugu soo celiso dhinacyadii ka baxay waxaana madaxda ugu sarraysa dowladda sida madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiiro uu ka mid yahay wasiirka arrimaha gudaha ay safaro ku tageen magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan si arrinta loo qaboojiyo oo beelaha dib loogu soo celiyo shirka magaalada jowhar shalay waxaa magaalada jowhar dib ugu soo laabtay odayaal ugaasyo iyo waxgarad kale oo markii hore shirka diidanaa kuwaasi oo la sheegay in lasoo qanciyey waxaana qadka telefoonka magaalada jowhar aan xalay kula xidhiiray xildhibaan daahir amiin jeesow oo isagu ka mid ahaa xildhibaanadii beeshiisu ay shirka qaadacday waxaana nagu horeyntii xildhibaankan weydiiyey ku soo laabashadoodii magaalada jowhar iyo kulamo la sheegay in halkaasi ay ku yeesheen waa mahadsantahay waana ku salaamayaa maanta ayaan kasoo degnay wakti gilinkii dabbo magaalada jowhar kulmada markaasn waa kuwa kulamo oo isisalaam iyo muxuuha ismaraxadlay iyo dadkii naga soo horeeyey oo soo dhaweyn runta aada uxiikala noo sameeyey maamulkii gobolka oo ayagana casho sharaf sameeyey maasha allah alxamdulilah gobolkii waa nabad waaye shirka ayaana dib ugu bilaabanayo qof kasta oo xuseeyana waxaa haboon in uu xoojiyo kaalinta kaga aadan si maamulkaas u taabageli lahaa insha allah wixii madmadoowa ama qaldaad hoo jiray waa la saxayaa waa tii madaxweynaha uu yimid gobolka hiiraan odayaashii dhaqanka iyo dadkii siyaasiyiinta meesha joogana uu kusoo qanciyey in maamulka habgadhisaa inay muhiim tahay marka imaatigayna sidaasuu ahaa sidaad la socotiinna arrinta maamul sumaynta xoogeeda waxaa lagu wareejiyey oo gacanta loo geliyo odayaasha dhaqanka waata xildhibaane odayaashii waxgaradka iminka aad hogaaminayso ee beledweyne ka yimid ee jowhar soo gaaray ma odayaashii markii hore shirka diidnaa oo ka baxayba waa mahadsan tahay shirka odayaashii dhaqanka oo gobol labada gobol oo idin ayaa xagga iska soo raacay ha noqoto ogaasyadii imaamkii oo dunyahan bayiraan ku sugnaay ogaas cabdiraxmaan wawar maxamed ogaas cabdinaasir waa la badnaay ogaasyo badan ogaas cali waa badnaayeen ogaasyada ogaas maxamed aan ku jiray ogaas waa hadda tiradeed ilaa sagaal duub oo dhaqaneed oo labada gobol kasoo jeeda ayay ahaayeen iyo argadooda iyo argadoodii ayaga qaadku ahaa ee muxuu ahay ama waxaa jira waxa layihaha islaam yaa jira marka waa la badnaay maasha allah waa yimaadeen marka waxaan rajaynayaa in fayska shirka hadda maanta laga furay janaayo laba iyo tobankeeda madaxweynaha uu daha furay fayskiisii hadactiraanta ahaa uu ka bixi doono insha allah waa tahay waxaa la dhihi karaa waxgaradkii iyo odayaashii reer beledweyne caawa waxay ku hoyanayaan gogasha shirka ee magaalada jowhar oo ay markii hore ka baxeen oo way u dhan yihiin guud ahaantood ma la ohan karaa markii laga reebo ogaas ogaas muxuu ahay ogaas xasan ogaas khaliif markii laga reebo intii kale way isfagaareen laakiin xildhibaane haddii qaar ka tirsan waxgaradkii iyo ugaasyadii ay diidan yihiin weli shirka oo magaalada beledweyne ay ku soo hareen oo aysan idiin soo raacin oo jowhar aada iminka ku sugan tihiin saw lama odhan karo weli shirkii khilaafaad ayaa ka taagan maya insha allah waxaan rajaynayaa qof walba wuxuu ku qanci doonaa markii wanaagga shirka oo la arko iyo cadaalada laga rabo shirka uu ku dhaqaaqo marka waxaan rajaynayaa wasiirkii arrimaha gudaha ayaa gobolka hiiraan kusii dambeeyay in ogaaska iyo iyo odayaasha kaleo naga dhiman ay lagu soo qancin doono insha allah xildhibaan haddii ugaasyadii iyo waxgaradka iminka weli ka biyadiisan shirkaasi kusoo laabashadiisii ay mowqifkooda ku adkaystaan oo ay diidaan inay shirka jowhar markaa kusoo laabtaan muxuu noqon karaa xalka aragtidaad maya insha allah waxaan rajaynaa sida dhaqanka duububkeena iyo dhaqanka soomaalida waoya inta badan ayaa inta badan ayaa mar walba talalooda la qaataa marka ogaasidana dhaqan ay leeyihiin waxaad waxaan rajaynayaa ogaaska maqan inuu soo raaci doono de shirkina hadda uma malaynayo inuu ka kabgalaayo waa wuxuu noqday arrin runtii nagu soo lolaabatay inaan iska dhammayn doona ayaan rajaynaya watay goormaa rajadaada dib u bilaaban doonaa shirka oo tan iyo markii madaxweynuhu uu furay bishii janaayo khilaafaad iyo odayaashii ay isaga baxeen dhanka kalena arrintani way soo jiitantay xildhibaane muddo yar ayaana iminka hartay xilligii horey loo qorsheeyey mas leedahay waa suurtagal in si sahla loo soo gebagabeeyo oo arrinta laisku afgarto shirka waanu furnaay awal waatii madaxweynaha furay keliya waxaa muhiima in daldelgelin la sameeyo oo waxqabadna loola yimaado intaasaa muhiim laga bilaabo berito waxaan rajaynayaa shirkaas in ajendaheysi la guriguri doono laguna laguna wadi doono insha allah tufta halaasha ee ummadda soomaaliyeed ay ay ay wax ku dhisan karto laga bilaabo berri waxaa keliya loo joogo maadaama ay tahay shirkaas inuu dhaqaaqi doono laakiin furitaankiisa iyo xiritaankiisaba intaba waxaa ku shaqala odayaasha dhaqanka ee ee jooga waxaa laga yaabaa in la yihahdo berito waa la daameeya haliska nasto waxaa laga yaabaa inay halkeeda ka bilaabaan laakiin waxaa keliya hadda loo jooga meesha waa shirkaas oo isaga waxaan rajaynaynaa inuu shirkaas oysan sii daba dheeraanin waayo wakti lama haayo waxaa la rabaa dawladda federaalka inta waktigeeda uu kadhiman yahay ka hor inuu dhammaado arrintaan waataan ugu dambayntii xildhibaanadiina kasoo kala jeeda labada gobol oo aad adigu markaasi ka mid tahay door intee la-eg ayaad iminka ku leedihiin shirkani maamul samaynta oo waktigiisu dheeraaday iminkana la ogyahay in xildhibaanadiinan aad ku kala sugan tihiin weli beledweyne iyo jawhar doorkayna anaga waxaa waaye in aan wixii midmadow ah ee soo gala inaan xalino inaan dadka isu soo jiidno in siyaasadda xalaasha ah ee aan midmadowga ku jirin lagu hogaamiyo shirka in dadkaayna anagu aqli celinno oo aan dhahno war waxaan waa waxii waa waxiini waa waxeeni odayaashayna idinka ah shiraba baarlamaanka soomaaliyeed idinkaa soo dhisay wixii jidkii xalaasha ahaa lagu soo leexiyey walow qaar ka mid a beelihii iyo waxgaradkii shirka isaga baxay kal hore ay dib ugu soo laabteen madasha shirka ee magaalada jowhar islamarkaana xildhibaanku uu muujinayo rajo wanaagsan sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ay sheegtay in shirka loo madax banaaneeyey taladiisii waxgaradka beelaha shirka ka qaybgelaya ayaa misena waxaa weli shirkaasi ka maqan beelo iyo odayaal dhaqameed weli dhaliilsan habsami u socodka shirkaasi kuwaasi oo weli ku sugan gobolka hiiraan
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali